mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee gobolka awdal ee magaalada boorama ayaa xorriyaddooda u soo celiyey afar iyo afartan qof oo ka mid ahaa dadkii loo xidhxidhay bannaanbaxyo ka dhacay magaalada boorama siddeeddii bisha meeyi dhowr iyo labaatan qof oo ka harsan dadkan xorriyaddooda loo oggolaaday ayaa la horgeyn doonaa eedahooda maxkamadda sida uu idaacadda v o a u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka awdal cabdikhayr ra'ar rawelo
aanu haynay soo qabanay waxay ahaayeen lix iyo lixdan qof kuwii loo soo qabtay ahayd banaanbaxa maalinta koowaade jijibiyey baawar badanoo halkan saldhiga horteeda taallay iyo kuwa suuqa yaalay oo maaragtay dad shicib lahaayeen oo qiyaastii koob iyo labaatan baabuur nimankaasi baabiyeen toddoba sargaal oo guddiyahoo asluubta iyo boliiska iskugu jira ayaa baaristoodii aanu xil saaray afar iyo afartan qof wixii ay dembi cad macnaha loo sii hayo ay u waayeen bay ahaayeen iyo kuwo kale oo tuhun iyo oonan markaa aanan kiiskooda si buuxda ayna u caddayn ama aanan maxkamadda la horgeyn karin intaa xorriyadoodii baa loo celiyey halkaa koob iyo labaatan qof baa laga reebay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka awdal cabdi khayre wuxuu intaasi raaciyey in toddoba iyo labaatan qof oo kale iyagana loo xidhay dembiye ka soo horjeeda ammaanka gobolka awdal kuwaasna eedahooda loo gudbinaya laamaha garsoorka toddoba iyo labaatan kale waxaa jira kuwii kamara videoga ka soo baxay ee shirkadaha boobay maaragtay magaalada bacadlayaasha iyo jaarlaha boobay oo kamara videogi ka soo baxay iyo shakhsiyaad ay markhaatiyo buux ay ku caddeeyeen inay hantida dadka boobayeen oo ay ku jiraan dhowr xubnood oo kuwii manaha xidhiirka lalahaa udal jeeday halkaas oo dadka dagaalama lahaayoo abaabulayey ayaa iyaguna halkaa ku xidhan dhammaantood waa dadka ku sifoobay dembiile la horgeyn kara maxkamad iyadoo loo hayo marag muujino ku filan intaasna way sii xidhan yihiin si degdegana maxkamad baa loo horgeyndeynaayo de ciddii ay ku caddaan weyda kiiskaasee boliisku ku caddayn waayo iyaga laftooda halkaasaa laga sii doon doonaa laakiin buliishaan waa intii noogu caddaatay dadkaasi inay ka qayb galeen jijibintii baabuurta boobka hantida iyo kuwa anti state ahayoo calamaqato dalkan xoreynaynaay waan dagaalamaynaa lahaay saasay iskugu jireen saasaa hawshaasi ku dhammaatay kuwo kaloon aqoonsanay oo qaar dalka ka baxeen ay dalka dabadiisa iminka ku noqdeen kuwa ay meelaha ku gagabanaya oo aan aqoonsanay oo iyaga laftooda la qaban doono oo marye ku buuxa iyo caddaymo loo hayo kuwa haddii sidaan horeyba u sheegay maxkamaddu intii ay aanan la gaadhin haddii la qabtana eedaa lagu dari doonaa haddii kale maqnaanshaa lagu eedeyn doonaa maalinta la qabtana kuwa xabsigaa loo gudbiyo qaryaqaan mukhtaar jibriil waa guddoomiye ku-xigeenka ururka qareennada madaxa bannaan ee somalilan waxaan wax ka weydiiyey sharcigu waxa uu ka qabo dadkaasi xidhan iyo kuwa dib loo siiyey xorriyaddooda maalinkii shalay afar iyo afartan qof baa la sii daayey oo maamulka gobolka iyo laamaha amnigu ay sheegeen dadka inaan waxba lagu waayey marka horena sharci laguma qwaaman kuwa hadhayna weliba waxaanu filaynaa inay ku jiraan waanu la kulannay dad badan oo iyaguna aan lahayn wax dembiya oo sidaasi lamida u xidhan boliisku dadka markay qabtaan sharciyan waxaa bannaan in sideed iyo afartan saaco gudahood ay ku horgeeyaan xaakim maxkamad awoodu leh ay ugana hor sheegeen dembiga loo soo qabtay xaq lagu leeyahay boliisku waxay xaq u leeyihiin waxay filaan karanta dhiligto wixii dembi faraha kula jiraa inay qabtaan at the same time xeerka habka ciqaabta aynu ku wada shaqayna ayaa faraya in sideed iyo afartan saaco gudaheed ay maxkamadaha ku horgeeyaan say dadka wixii dembi aan lahayna xorriyaddooda loogu celiyo wixii dembi lena dacwadooda loo wado kolley dadkaasi waanu caawin doonaa iyaga laftooda maanta xabsiga ku jira cadaalad may helin maxkamadna lama horkeenin eedna laguma soo yoogin laamaha ku shaqadalena kolley waxaan ugu baaqaynaa inay si dadku cadaaladda ay kala helaan dhegaysigooda loo dadejiyo maxkamaddana loo horkeeno madaxda xisbiyada mucaaridka ee gobolka awdal ayaa ku dhaliilaya maamulka gobolka awdal dadka muddada labaatanka maalmood ka badan aan la horgeynin maxkamadaha sida uu sheegay guddoomiyaha xisbiga wadana ee gobolka awdal rooble muuse xoosh sharcigiioo meel lagaga dhacay bay ina tusinaysaa in ilaa intaa maxkamad la'aan ay dadkaasi ku gaadhaan waa arrin aan ka soo horjeedno waan cambaaraynaynaa arrintaa dadka maxaabiista ilaa iminkana dee kulley xadhigu wuu socdaa intaan ognahay oo dad badan baa jiro oo laga qabtay oo kadib maxaan ku dhahdaa ilaa dee labaatan kaa cisho kolba si wax loo xidhaba waxunba la xidhaa marka xukuumaddan waxaan leenahay dee way ka duwan xadhigga iyo xal ka duwan la yimaada oo siyaasad ka duwan ha la timaado si dadka loo dejiyo si dadka loogu sheego waxyaaba ay ka kacayaan xasaasiyadana in laga dhowro arrintaa waxaan ugu baqanaya laamaha amniga inay dedejiyaan hadday hare u dhicin oo khalad hare u galeenna in iminka laga soo noqdo oo sida ugu dhaqsaa badan arrintaa loosoo loo soo afjaro sii deynta mas-uuliyiinta gobolka awdal ay sii daayeen dadka ka badan afartanka qof ayaa ku soo beegmaya wakhti ay qaboobeen xiisadihii laamaha ammaanku u soo xidhxidheen dadkan inkastooo dadka qaarkii ka warsugayaan goorta maxkamadaha la horgeyn doono qaybaha kale ee weli u xidhan eedaha maamulka gobolka awdal u soo jeediyeen haashim sheekh cumar good v o a boorama